shir lagaga hadlayay xoojinta nabadgelyada iyo isdhexgalka bulshada ayaa lagu qabtay magaalada burco kaasoo ay kasoo baxeen go-aamo dhaxalgala ah shirkaas waxaa lagaga hadlayay xoojinta nabadda iyo isdhexgalka bulshada waxaa ka qayb galay ergooyinka kala yimi gobolada sool sanaag saraar oodweyne togdheer saaxil iyo gibiley wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan mudane cali maxamed wararcadde iyo xubno wasiiro ah oo ka tirsan golaha xukuumadda somalilan oo ay ka mid yihiin wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga taliyayaasha ciidamada booliska socdaalka ilaalada xeebaha madax dhaqameed salaadiin culimaa udiin dhalinyaro ururada bulshada ayaa waxa uu daba socday shir kale oo lagu qabtay magaalada boorama kaas oo ay ka qayb galeen gobolada maroodi jeex salal iyo awdal shirka waxa ujeedadiisu ahayd in xilligan qiimeyn lagu sameeyey sidii loo xoojin lahaa nabadgelyada layskuna qaadan lahaa go-aamada ka soo baxa guddoomiyaha gobolka togdheer maxamed muuse diiri oo madashii shirkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay in isdhexgalka bulshadu uu muhiim u yahay adkeynta ammaanka waxaan filaya waxa ka baxdo kenya laba saddex gobol qoladii gobolka cawi waxaawayisnaa shir ku jiray awda iyo sele oo iyaga shirkooda soo horsoomay intii kale ee gobolada somaliland waxaan maanayaa baran iyo maqataaya filintii kale waa joogtaa haddii dhibaatada dhacda ee furnaata ama dadku hadii ay kala shakoodaan oo ay wax isku yeeshaan hadday loo tahay iyo haddii ay arrin kala tahayba xukun dhaco oo xukunkaasi fuli waa jal kuma jirayo umanima jirayso haddii aan sharciga kala dambayna jirin ummadaasi ummadiisa maha dadku xoolaha waxba dhaqaa waayo isoogayana sariiqayana abaladoorka haddii aanu talaafin dhex joogin bini aadamku uu jiqbu isku noqdaa ma kala baxo nin walba isaga kasinaybulo waxaa laynooga baahan yahay midka askariga ah
waxaa kaloo halkaasi ka hadlay wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo maayarka magaalada burco oo iska daba maray ahmiyadda ay shirarka noocan oo kale ahi u leeyihiin arrimaha ammaanka wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan mudane cali maxamed warancadde oo hadal ka jeediyey shirkaasi ayaa sheegay in kulankan loogu talagalay in bulshada lagu baraarujiyo ka qayb qaadashada nabadgelyada iyo kala shaqaynta arrintaas ee hay-adaha ku shuqulka leh wasiirka arrimaha gudaha somalilan waxa uu intaa ku daray in loo baahan yahay in dadweynuhu ay ciidanka ay leeyihiin oo aqoonsadaan booliska islamarkaana ay isku dhinac istaagaan wax kasta oo nabadgelyada saameyn ku leh waxaynu gudagelaynaa haddii ala yidhaahdo shirkan ballaaran ee aynu ku daranay magaala madaxda tandheer ee burco oo aynu ka soconno ama wuxuda halinka timi ay ka socoto oo gobolka tandheer sool sanaag saaxil gabiiley daadmareed iyo saraar gobolada galbeedka intay naga maqan horaan lagu kulanay waxaana lagu qabtay shirka shir la mid ah ee gobolka cawdal magaalo madaxdiisa boole runtii shirkan maanta aynu isugu nimid wuxuu dhac u yahay oo runtii uula u yahay nidaamka aynu doonayno in madaxda ummadda ama madaxda bulshada iyo dowladuba sidii ay u wada shaqayn lahaayeen oo qaranka loogu wada adeegi lahaa oo nin wada mas-uuliba halkiisa uu dhexda ka guntan lahaa waxaynu isugu nimid wadatashi waxaynu isugu nimid dood waxaynu isugu nimid wixii halkaa ka soo baxaa ee wanaaga ee nidaam ah ee shaqo qaran ah in dabeedna nin waliba halkiisa isagoo mas-uul qaranaa uu ka fuliyo ilaahay wuxuui washaawirhum fi lamr faidaa casamta fatawakal cala allah waa amar ilaahay weeye intii waxyaalaha xusida badan waxaa ka mid ah saaka la isugu kin yeeday waxaa ogtihiin gobolka aynu ku nool nahay dhibaatooyinka ka jira iyo dagaalada ka jira iyo buuqa ka jira waxaynu ku guulaysanay oo dhammaanteen aynu ku guulaysanay iyadoo midna min ogeyn dawladii shacba in dhammaan gobolada a ka timaadeen oo aanu ognahay inaad ka hawgasheen oy habeenka maalinba u mutanaydeen inagoo dalka soo galay isagoon waxba jirin oo dalka aan nidaam jirin oo aan dawlad jirin oo aan dhaqaala jirin oo aan guryo jirin oo aanay tacliimin jirin waxaa tii raggii isku dabariday eedaysii siiyey ee dadku inay wada noolaadaan aynu ka dhisanay dawlad qiimo leh oo ah mid maanta dunidu majeeranayso oo caalamku isku hayo oo maantaynu aqoonsanaan sabarinta sidaa awgeed maadaama aad tihiin bulshadii madaxdii bulshada somalilan waxa lagaba maarmaan noqotay mar haddaynu nidaam samaysanay mar haddaynu dawladnimo samaysanay inaydaan ka bixin kaalintiinii ee sidii awala u shaqayn jirteen idinkoo keli keliya oo gobol gobola maantana inagoo qarana inaynu isu taashano oo halkii kaalintii aad ku jirtay a ka sii wadaan oo aanu idinsiino qaybta aad ku leedihiin xukunka bulshada iyo dawladnimada maanta aynu hayno waxaa walaala inaanu dafiri karin kaalinta madax dhaqameedka iyo madaxda bulshada ee kale ay ka soo qaateen nabadaynta iyo horumarka dalka shirka macnihiisa magaciisa waxaa la yidhaahdaa kulanka xoojinta nabadda iyo isdhexgalka gobolada iyo kaalinta uu ku leeyahay madax dhaqameedka sugidda nabadgelyada waxaa jirta oo caalamku maanta tirsan yahay baldiisa oo inweyka arrimaha nabadwacan ka qayb galashada u qabtay dalka etoobiya meel la yidhaahdo ligtaan waxa laga hadlayay nabadgelyada nin ingiriisa baa wuxuu misaal usoo qaatay waxaa layihi nabadgelyada waxay u baahan tahay dhaqaalo badan waxay u baahan tahay nolosha jidbaaha waxaa jecela inaan kasoo jeediyeyno araadina aan soo jeedin doontaan iyo taladiina wixii aynu wada qaadanana ay noqon doonaan waxaynu bulshadeena u baahino isla markaana gobolada aad ka warkiisan tihiin ee ka timaadeen inta dabagelaysa ee faafinaysa ee ku shaqaynaysa ee uleedihiin aad tihiin xubnihiina halkan ka socda gobolada dhowrka ah ee ka wakiilkaa bulshadii ku qarnayd gobolada nabadda waxay leedahay cadow fara badan cadawiyada ugu horeeya ee nabadu leedahay waxaa ka mid ah sidii ilaahay sheegay inaanu munkarka iyo xumaanta iska qaban weyn munkarka iyo xumaanta iyo daalimka markii aynu qaban kari weyno ee aynu ka caajisno ee aynu ka baqanno ee aynu muxuuhay nafteena iyo maalkeenaba uhmi weyno nabadgelyadu waxay yeelanaysaa caga jiicsan oo mar alla markii ay timaado wax weyn ama muxuu ahay dhibaato badan kuiman karta waxaa nabadgelyada wax waxyeeli kara haddii bulshadeenu cadaaladda ay ku dhaqmi kari weyno oo runti iyo beenta aynu kala sheegi kari weyno inagoo og waxa beentaa iyo wax runtaa markaynu ka aamusno ee aynu u dhaqaaqi weyno nabadgelyada aynu ku soo tacabnay halisteeda ku jirta maxaa lagu duulaa arrimaha dunida laga waayi maayo khilaaf dunida khilaaf lagama waayo waxaa la yidhi labaha goor baa isu faanay beri iyadoo inooda aabeed ku faanayso bidi waxay tidhi haddii dowda dilaaco meesha ay tahay joogayka wuu kalaa wuu tolaa dhulka dilaacay wuu tolaa micnaha waxa weeye wuxuu soo celiyaa nabadii dhibaatooday ama xumaatay ayuu dib u kabaa oo horkeedu usoo celiya waa nin ragga baytulamabahay waa kaa tii kalena waxay tidhi aniga halka aad tahay joogo dhulkuba kama dilaaco hore waxaynu ahayn inantaa tidhi haddii dhulku dilaaco waanu kabnaa waabahay wuu kabaa ayuu jeeskan taagnay halkaasuu ahaa maanta ilaahay waxaan ka baryayaa inaan u gudubno halka aynu joogno inaan dhulkuba ka dilaacin insha allahu bin ilahi kariim sitaas u timaado waxaynu u baahannahay inaynu ajar shaqaysano oo xagga ilaahay iyo xagga ummadda aynu madax loo dhahay uu ku fiican dilkoodu dhacaya dhacowuu dhacaya ninka xumi bulsho wal iyo wakti walba uu dhalanaya uu ku jira waa sunnaha nolosha waxaa caaday noo noqotay oo haddii bulshadeena ceeb ku ah markay wax dhacaan ee laba qof waxisyeelaan ama nin daalime nin madluuma oo waxyeelayo uu dilo waxaynu ku dadaalaa inaynu siino ninkaasi masiibadu ayaynu iska qabana doodeennay ku jiraysaa ninka yidhaahda aan xaraysano ahawsaa hayna qanayo haddaynu ka kaa qaadano oo aynu qaadano daalimka intay masiibadu say ku kooban tahay dee waxay naga doon inaynu fulino xataa hadday nafteena kala fogo dowladda shacba idu waa kaa ma war dameer baxtiyey macnaheedu yahay wax laga weydiinayaa cidnaba ma jirto sharciga wuxuu ku leeyahay ma jirto ciidamada ammaanka wuxuu ku leeyahay ma jirto askariga hawsha fuliya wuxuu ku leeyahay ma jirto laakiin wadankeena intii burburkii ka bacday waxaa ka soo baxday dhacdo la yaab leh oo odhanaysa haddiiba nin la dilo ama daalim ha ahada ama madluum ha ahade waa reerhebe reerhebena dhulku ma karto dhulku waa ka mamnuuc xataa hadduu daalim yahay dabeedna caaqilkii iyo sudaankii ayaa dalbuush aan ahaynba kii horo caadiga xidnaan buu ku waxaa beexidaa marka daalikooda la yeelo dabeedna laga albaabuu garaacaa mid waxa weeyaan kii dawladda ee askari ka soo jeeday ama ciidanka amniga midna waxa weeya markiiba wuu ogaadaa war askari soo waa reerba dabeedna waa reer reerbalenaalba garaacaa subaxa dambe reerkii uu askarigaas oo abtirsiim ahaanoo ka dhashay oo waxa lagu xoogi inay kii dawladu ka kaxaysatay ee reerka shaqadiisii laga kaxeeyey ee karkata laga tuuray ee qoriga dawladdu u dhiibatay bay yidhaahdaan inankaasu idinkan ma yahay inay hebel iban haa malaa dee inan iyo waxbay doonayaan mid malaa soo leeyahay malaa inankiiba guursanayo dabeedna reerka wuxuu yidhahdaa maa waa annaga ninkii nin annaga abuu dilay maftiisii keenayo waxaa waa mucjiso la yaab leh maxaa isu keenay askarigii dawladu dabatay iyo reerkii hooyadiiga soo jeeday ama abiiga soo jeeday maha wax samada ka soo degay waa wax dhaqan innaga inagu soo kordhin wey tuun baa kuu soo dhacaya gurigaagi inuu kugu soo dhacay adiga iyo islaantiio tuuta dabeedna islaantaa ku joogsanaysaa daba meesha saqar baa ka baxaysa waxaa laga yaabaa inaad ilqooda ka eegto isagoo faash ama baa soo bixinaya islaantaan salaanyaro seexo balahay kugu dhacde ninku alaabu sitaaye iska seexo waxaa laga yaabaa de inay naftu markaad aragto kaa yara fogaadu albaab ka sii baxayo haddaad wax ka daba tuurto halkaa naftuba iridaada kaga baxdo sidaas i leeg ayaa odayaal iyo waxgara subaxa dambe nin reereebadaa ku dhintay gurigaaga dhexdiisii yaa loo casaya yaa loo casay sheekh inta loo casayo dawladda ku duceysa aniga yaa dawladii waa muhiimada burinaya guditaanka oo waxyaabaha ilaahay jireeyey inuu naf ninku naftiisa iyo maalkiisa u difaaco waa dhab arrimahaasu waxay keenayaan hadday sidaa u dhacdo laba arrimood bay keenayaan oo laba shay noola yeelaysa maanta aynu haysano kow haddii askaradu uu noqdo markuu ninka daalimka ah dilo inuu kala hor yimaado hub isaga iyo nafta shacabka wax yeelaysa la xilo ee uu reer hebel noqdo ee reer hebelna loo doono muxuu ahay markii loo doono waxaa la waayi doonaa askari qaran ama askari nabadgeliyo oo ku diirada inuu nafta iyo maalka bulshada difaaco intaba waayo wixii hadday isaga ku soo noqdaan dee nin diidanayaa ma jiro niyo la diisankiisaa laba waxay keenaysaa hadduu qofku waayo madluumkaani cid sharciga ufmisa iyo dawlad inweysmada ay ufmin weydo waxay keenaysaa dabeedna inuu yidhaahdo ilaahay baa naftan leh dawadnimo ku dhimo ninkaa daalimka marka dadkaa qabatay weynay wargusito mid la soo qaado oo halkaa dabeedna ay filmo ay naantabadeeda qaban karin ay ka soo baxay waxyaabaha aynu meedan inuu ka tishado oo ah ma waxaynu qaadanaa taa nabadgelyada leh oo waxaynu adeecnaa sharciga ayu dhiganay ciidamada amniga iyo madaxdeena wanaagsan ee uqaashi iyo madax dhaqameed dawladda aadinta oo iyagana aynu ka deyno ilay suldaan iyo caadin midna ku dishan maayo inuu xaq daro doono laakiin bulshada ay madaxda u yihiin maalmawta nin baa boorana iga weydiiyey markaa shirka oo kala gabanayay caadira waxay leeyihiin anagu caaqil baan ahay reerkayga waxay u doorteen xaqa halkan iskama dara intii xaq laxaq meelaada igama kumaysato inaan xaqdarada ugu reeliyo in waxa lagu leeya aan doodsiyo inaan waxa aanay xaq u ahayn aan keeno baalay doonta haddaan intaa doodsiyo waayo
shirkaasi markii uu dhammaaday waxaa ka soo baxay qodobo door ah oo ay soo jeediyeen ergooyinkii ka qaybgalo oo ay ka mid ahaayeen in la dardargeliyo sugidda ammaanka iyo wax ka qabashada baahiyaha gobollada bari gaar ahaan sool iyo sanaag in la tayeeyo tababarna la siiyo ciidamada ammaanka si loo helo cadaalad sugan iyo ciidan taya leh in lagu fuliyo gacan ku-dhiglayaasha ku xukuman dilalka ee xukunkoodu soo dhammaaday qisaastii sharciga ahayd taas oo wax weyn ka taraysa ayay yidhaahdeen arrimaha ammaanka waxa ay u mahadnaqeen wasaaradda arrimaha gudaha iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay qabsoomidda shirkan ay isugu keeneen gobolladan haddaba wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha cali maxamed waran codde ayaa waxa uu maalintii shalay caasimadda hargeysa isagoo kula hadlayay warfidiyeenada uu ka hadlay go-aamada ugu mudan ee shirkaa ka soo baxay marka laga tago soo jeedimaha ergooyinka wasiirku waxa uu xusay in dadka wax dilay ee aan lagu heshiin in diyo la kala qaato la mariyo qisaasta sharciga ah iyo in la fuliyo go-aamada garsoorka iyo maxkamadaha ee fulinta sugaya waxaa kaloo wasiirku tilmaamay in aan garab la siin dembiilayaasha lana qarin wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan cali maxamed waran cadde waxa uu mar kale yidhi waxaan halkan jeclay maanta inaan ka baahino shir ballaaran bishan dhexaad lagu qabtay gobolka togdheer magaalo madaxdiisa burco shirkaasoo ay ahayd xoojinta nabadgelyada iyo isdhexgalka bulshada iyo kaalinta ay ku leeyihiin madax dhaqameedku nabadda dalka shirkaas oo ay ka soo qayb galeen gobollo fara badan oo ay ka mid yihiin gobollada sool sanaag salaad oodweyne togdheer saaxil iyo gebi isla shirkan oo kalena hore lagu qabtay magaalo madaxda gobolka awdal ee boorama oo ay gobollada inta hadha iyaguna kasoo qayb galeen lagana hadlayey sii xoojinta nabadda somalilan iyo sidii diyadada loogu aasi lahaa iyo waxyaabaha ka hor iman kara sidii loogu horqaadi lahaa faranqaynteeda kabacdi oo runtii shirkaa la isugu yimid oqaasha salaadiinta ururada bulshada oo laga soo wada furay dhammaan gobolada waxaa ka soo baxay go-aamo wax ku oola kadib markii doodee laga galay qodobada la isla qaatay in dalka laga fuliyo si ammaanka loo adkeeyo dhidibka loogu aaso waxaa ka mid a kow qodobka koowaad in dadka wax dilay ee aan lagu heshiin in biyo la kala qaato la mariyo qisaasta sharciga ah ayaa kowa qodobada laisla qaatay laba in la fuliyo go-aamada garsoorka iyo maxkamadaha ee fulinta sugaya ee taagan maanta saddex in aan garab la siin dambiilaha wax dila ee caadaysay inuu markuu waxyeeleeyo qof islaama dabeedna uu beel dabada geliyo ayaa waxaa lagu heshay inaan dambiilaha wax gacanoo la siiyaa jirin lana taagan qodobka kale in cid kasta oo hub kala tim hub hub kala hor timaada ciidamada amniga iyagoo fulinaya howlgal sharci ah ay ku waxyeelooba ama ku dhinta inaan waxaba yaraatee wax magdhow ah aan lahayn cid loo raacayaana aanay jirin waxyeelada soo gaadhay dembiilaha hoodaysa shan in ciddii gacan siisa gacan ku dhiglaha ama dembiilaha iyo cid kasta oo sharciga ka hor timaada uu la mid yahay ruuxii falbandiyeedka geystay shantaa qodob waa shantii la isku raacay isla markaa waxaa raaca soo jeedin ay soo jeediyeen madaxda dhaqanka iyo sarwakaliyaashu ee shirweynaha ka qayb galay waxaana laga gaaray go-aamada hoos soo qoran iyagana in la dardargeliyo sugidda ammaanka iyo waxqabarka iyo baahiyaha ka jira gobolada bari soomul iyo sanaag laba in la tayeeyo tababarna la siiyo ciidamada amniga si loo helo cadaalad sugan iyo ciidan tayaale saddex in lagu fuliyo gacan kudhigayaasha ku xukuman dilka ee ku xidhan mxuaha jeelasha ee arrimahoodu dhammaadeen si taasoo wax weyn ka taraysa amniga oo ilaahay yidhi ina fi lqisaasi xayaata min awlalbaan taana waxaa la soo jeediyey oo laisla qaatay in ninkii dambiilaha ah ee dadkii muxuu ahaayey uu wax ka dilay ama ehelkii dambiiluhu uu ay ku heshiiyeyna waa halkeeda kiisa lagu heshiiyo inaan mar laga qaldan ee la dilo in aanu noqon nin muxuu ahaayey iskaga jira xabsiyada ee uu qisaastii lahay lagu qisaaso uu jideeyey ayaa taana la isla qaatay waxaan runtii halkan aan jecla noga soo jeediyo maxad ballaaran iyo bogaadin bulshada reer somalilan waxgarad iyo cuqaal salaadiin ganacsato dhammaantood sida qiimaha badan ee ay go-aamadan noola qaateen ee ay ugu raaliga ahaayeen ee ay dalkooda ugu soo jeedaan iyo siday nabadooda uga shaqeeyaan ummadda reer somalilan dalkooda uga shaqeeyaan aada iyo aad baan taaskaan mahad loo celiyo
tan iyo intaynu barnaamijkan lamida ku kulmi doono waana u yiis maxamed oo idin leh ammaano allah iyo ismaqal dambe oo xiisa leh